الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي على آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا الأخبار akhbaartii ayaa mabxaskeedii iyo uu halkan yahay oo waxaa halkan nooga bilaabmaysa bal akhbaartii dee guud si guudna waa u tacriifin doonaa laakiin maqsuudku wuxuu noqon doonaa uun rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh axaadiistii iyo akhbaartii xaggiisa inoogaba timi iyo qaybaha ay leedahay iyo riwaayada bal ama kayfiyadka riwaayada wax kuba tacalluqsan iyo umuuraha cibaaraadkan ama siyaqal ada-e casharkan kale subaxdii aynu soo aragnay samaacii min lafti sheekh iyo qiraa'ada cala sheekh iyo bal taas siyaqal ada ay yidhaahaan iyo bal umuuro waxyaalaha kuba tacalluqsan baa biidni illahi tacaala inoo iman doona alakhbaaru bifatxi lhamzati jamcu khabarin waa khabar jamacii bay akhbaar tahay oo khabar waa mufrad alakhbaarna waa jamaci wahuwa khabarku luqatan xagga luqada ma'khuudun waxa laga soo qaato ishtiqaaqiisu yahay min alkhabaari alkhabaar oo wahiya khabaarkuna alardu dhulka weeya arikhwatu jilicsan dhulka ciiddaysa ay jilicsan tahay ee bal taas ee haddii la dhex marayo ama ay wax marayaanna dee boor kicinaysa awqaadda qaarkeedna luyuunada ama rikhwanimada iyo jireeca ay leedahay kolkol wixii dee bal markaa yar miisaan lahaa ama culays lahaa u yar ruubanayo oo kale taas bay yidhaahaan khabaar ama dhulka dee jilicsan baa horta asalka lafdigu yahay waxay leeyihin lafdigan alkhabarna halkaasa ishtiqaaqiisu ahaa ama asalkiisu kasoo jeedaa munaasabada warka iyo ka dhaxaynaysa dhul jilicsanna waaba kan oo wuxuu yidhaha ana alkhabara khabarku yusiiru wuxuu kicinayaa alfaa'iidata faa'iido dee warkii la sheegayay waxaaba loo sheegayaa ciddii loo sheegay inay wax ka faa'iidaysato kamaa ana alarda dhulka alkhabaara jilicsani tusiiru say u kicinaysa algubaara boodh idaa qaracahaa hadduu garaaco ama dee uu maro ou kuba dhaco alxaafiru qoob sade waxyaalahan qoob kale oo kale iyo wanaxwu wax lamide oo dhulkaa jilicsanba sidaa marka ay wax dhex marayaan yar dee siqal un inuun lihi ama yar gelaya boodhka ugaba kaco taas ee ay u kiciso ayaa warkiina wuxuu kicinayaa faa'iidadii iyo waxaan lagaba faa'iidaysanaya taasi bal waa calaaqo labadan macno yidhaaheen waa lasoo kala dhambashay ama lasoo kala qaatay waxa weeyaan calaaqo yaroo kaba dhaxaysa innaga laakiin waxayna khuseeya waa umuurahan istilaaxa weeye wahuwa khabarku nawcu nooc weeye makhsuusun khaas oo gaar oo min alqowli hadalkii kaba mid ah wa qismun qeyb weeye min aqsaami alkalaami hadalka qaybihiisa kaba mid ah oo kollay kalaamku wuxuu u qaybsamana horeynuu dee mubaaxis ama ku tacalluqsan markan xaqiiqe iyo majaaz iyo intaan taa la gudagelinna kalaamku wuxuu u qaybsamo oo dee bal masalan khabar iyo inshaah iyo amsiladood iyo taa horeynu usoo aragnayba markaa khabarkan imika inoo bilaabmaya ama khabarku si guud waa qayb hadalka kaba mida waayo hadalku uu ka acamsanyay waa kaa khabar iyo inshaba u kala baxayay waqad yustacmalu khabar in loo isticmaalaa la arkaa xagga luqada weeye fii kayri lqowli waxaan hadal ahayn oo khabarkii ama warkii ee waa hadal qayb kaba miduna yidhi hadalkuna uu ka acamsanyayo kolbaa dee qarad kale iyo ujeeddo kale hadalkii loola yimaadaa oon tan bal masalan uu khabarkaba aan ahayn ama waxaa faa'iidaynaysaba jaanibkaas laakiin wuxuu leeyahay kolkol waaba la idlaaqaayo waxaan qowl ahayn oo halkii kalaamka markaan soo haynay isagoo kalaamkii kaba fasiray dee inoogu soo fasiray hadalkan dee lagu dhawaaqayo wixii la midka ah hadalkaasba inoogaba dhigay ayaa markaa horeba aynu soo marray wixii wax fahamsiiyo oo dhan ama wax ku fahamsiinayana kolkol kalaam way iskagaba idlaaqaan waxaanu inoo soo dhigtay beyt adigu dee ghazal ahaa oo nin bal masalan shaacir ahaa uu lahaa baynu hore usoo marray oo idaa kallamatnii bilcuyuuni alfawaatiri beydkiisii oo dee hadal meeshii ma jirin laakiin waxaan dee labadoodan imaka waxaani kaba dhexeeyeen calaaqadani ka dhexaysa ay iskuba fahmayaanoo araggan iyo waxyaalaha aataarta caynkaasuu kalaam kaba cabiray shaacirkaa horeynu soo marray tanna waa tii uuna waa iyadoo khabarkii dee isagu qaybaad kalaamka ka mid ahaa ee ama qowl qayb kala mid ahaa loo isticmaalo waxaan dee hadal lagu hadlayaba ahayn laakiin kollay macnihiisii ama wixii uu faa'iideynayay faa'iideyn kara kamaa qiila sidii la yidhi iyadna waa beyt shadri kaba mida tukhbiruka alcaynaani malqalbu kaatimu oo labada indhood waxay kuugu warramayaan ood ka garanaysaa weeye waxaa qalbi qarinayo wax dee ruuxa bal masalan shucuurkii dareenkii ama wax kale oo dee baatinkiisa kuba qarsoon baaba daahirkiisa laga fahmi karaa arrinkii maha kalaam iyo qowl waxa weeyaan waa tanna khabar lagaba cabiray oo de baltaasna waa macaani luqada u timaado kolley waa beyt shadrigee laakiin qaa'ilkiisa halkan ma hayo isaga ma ma garanayo wa tacriifu alkhabari khabarka tacriifkiisa min xaysu huwa markan khabarnimo uun inagoon eegin cidda warkan sheegtay ee aad eegayno waxaani war inuu yahay iyo khabar inuu yahay jaanibkaasun aan kaba eegno kaa tacriifkiisu waxa weeye huwa maa yaxtamilu waxa ixtimaalaya asidqa run iyo walkadiba been lidaatihi inagoon eegin mukhbirkii inagoon wax ka baxsan khabarka eegin ee khabarnimadanun daatadiisa waxa runna noqon karaa beenna noqon karaa ama labadiiba ixtimaali kara adigu labadaa ixtimaal uu ku imanayo kaas baa khabar lagu magacaaba kolley waxaan filayaa masalada horeba dee waynu usoo yar aragnay marka inshaa iyo khabarka uu inoo kala saarayo kalaamka u kala saarayana waynu soo maray umuurahan imika hordhac iyo tamhiidunbuu ugaba dhigayaa bal waxa weeye xataa waxaan intan hore o dhan safxada hore inoogaba sugan axaadiistan dee rasuulka ilaahay laynoogaba masalan nooga soo naqliyo iyaduba khabar ah qaybaheeda iyo umuuro kuwa tacalluqsan unbuu tan tamhiid ugaba dhigo dee waa qayb khabarkii kaba mid ah laakiin jaanibkan tacriifka khabar dee markii insha iyo khabar kalaamka uu inoogu soo qaybiyeen mu'alifiintani ayaynu kuba soo mareen halkan wuxuu leeyahay markan khabarnimo uun eegno weeye min xaysu huwa ujeeddadu wax kale maaha marka min xaysu huwayo lidaatihi waa macno keliya imaka halkan wada tilmaamaya khabarkan markan khabarnimadiisan eegno oynaan eegin asal ahaan cidda khabarkani uu ka soo fulay haddaan eegayno cidda khabarkani kaba yimi kol dee kadib maba ixtimaalayo run un baabu noqon kolna kadib un baabu noqon oo wax kale maba ixtimaalayo labadii ixtimaal baa mid meesha kaba baxaya laakiin markaan cibaaradan eegno uun khabarka ah inagoon eegin cidda qaa'ilka ah iyo cidda mukhbirka ah markaasee xagga xaysiyadaasnaan kaba fiirino waxaa lagu tacriifinayaa waa waxaa sidqina ixtimaali kara kadibna ixtimaalaya oo maxay ay ana ixtimaalahu ixtimaalka khabarku ixtimaalaya lahumaa waa sidqigii iyo kadibkii waa min xaysu kownuhu khabaran xagga markaan eegno inuu yahay kani khabar uu yahay un jaanibkaas baa ixtimaal kuba imanaya lakin waqad yuqdacu in la gooyaaba la arkaayo la jasmiyo la yaqiiniyo bisidqi lkhabari khabarku inuu run yahay oonu been ba ahayn aw kadibihi ama beennimadkiisa liamrin khaarijiyin amar ka baxsan khabarnimadan khabarnimadan amar kaba baxsan inuu noqdo oo dee sidan horeba usoo aragnay bal masalan imika haddaan idhaahno xadara fulanun adarsa oo kale hadalkaas cibaarada inagoon eegayn ciddii ku hadashay iyo ciddii tidhi cibaaradani dee runna way noqon kartaa beenna way noqon kartaa runna way noqon kartaa beenna way noqon kartaa bal masalan haddaba kaas ixtimaalkaasi ku sugan yahe runna ixtimaalaya beenna ixtimaalaye ruuxii macnaa ujeeddadu ku hadlay la odhan karo sadaqta ama la odhan karo kadabta oo kale kaas baa khabarku uu yahay tacriifkiisu laakiin markaan eegno wax khabarnimadan ka baxsan oon egnaba ciddii hadalkan tidhi ama khabarkan ku hadashay taasoo kale kol dee run uun mooye wax kale awqaadda qaarkeed baanu noqonayno la yaqiininaya lana goynaya inuu run yahay awqaadda qaarkeedna amarkaa khaarijigaa daraaddeed ayaaba been mooye wax kaleba aanu ixtimaalahayn oo la jasminaya ama la yaqiininaya inuu been yahay waaba tan misaalkiina waqad yuqdacu bisidqi alkhabari aw kadibihi liamrin arrin daraaddii khaarijiyin ka baxsan khabarnimadan ka baxsan oo wax dee isaga kaba baxsan falawalu ka hore ee sidqigiisa la jasminaya ka khabar illaahi tacaala ilaahay khabarkiisiba weeye kalaamkii ilaahayba weeye waxaa ilaahay noogaba warramay weeye dee waa run uun ee ina ixtimaalkadii meeshii ma taalo dee arrinkuna wuxuu kaba yimi waa inuu yahay ilaahay subxaana wa tacaala kalaamkii iyo khabarkii uu yahay ayay taas keenay wathaanika labaadna waa kan kadibkiisa la jasminaya kalkhabari can ilmuxaalaati waxyaalaha mustaxiilkaan dhiciba karin war laga warramaba weeye marka inagoo cibaaradan dee cibaaro ahaan aynaan eegin baa macnihiisan iyo madluulkiisan baan suurtagalba ahayn marka maxaan jasminaynaa beennimo xaggay kaba timi marka ma cibaaradan khabarnimay kaba timi kama imane waa waxan kaba baxsan oo waa amarkan khaarijiga ah wadalika ka qowli lqaa'ili adidani yajtamicaan laba shay oo isku did-i way kulmaan oo dee meel baabay ku wada kulmi karaan dee taas waa shay dee aan ma kulmaan oo haddii kani joogo kii kale ayaa meeshii ka maqan bidkiisaba ahaa marka hadalkaas oo kale haddaan khabarnimo eegno uun oynaan wax kale eegin waxaa la odhan lahaa sidqa iyo kadibba oo ixtimaalaya laakiin markaan eegno macnahan iyo waxaanu ina tilmaamayo oo dee shay muxaaloon suurtagalba ahayn marka inuu kadib yahay baa cad cad oo taasna waa qariinadan kale ama amarkan khaarijigaa weeye falaa yakhruju bidalika marka arrinkan marka uu amar khaarijiya sidqigiisii loo jasmiye ama kadibkiisii kaas arrinka caynkaasa kagama baxayo can kawnihi khabaran inuu khabar yahay oo khabar waa khabarun haddaba taasi bal lugo iyo wax ku tacalluqsan weeye waalkhabaru khabarku yudlaqu waa la idlaaqa cinda almuxadisiina culimada xadiidka agtooda waxaa lagu idlaaqaa calaa maa udiifa wixii loo nisbeeyey ee loo tiiriyey ila nabiyi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay oo min qowlin hadal ah aw ficlin ficil ah aw taqriirin ama wax agtiisa lagu sameeyey ama lagu hadlay oo aanu inkirin ama waxa dee agtiisa ayaan laguma samaynin laguna hadlinbe uu ka war helay oo uu maqlay oonu diidin oonu inkirin taas baa taqriirku noqone kaasna waa khabarkii un rasuulka ilaah iyo xadiiskii aw wasfin wasfi ah khalqiyin abuur loo nisbeeyey aw khuluqiyin ama dabeeco loo nisbeeyey wa macnaa khabar markaan eegno xadiis haddaan nidhaahnana macnahan waa isla mid oo waa xadiis wixii aan ku idlaaqi lahayn ayaa waxa weeye rasuulka ilaahay waxaan loo nisbaynaya hadal ee laba yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam kada ama ficlee la yidhi rasuulka ilaahay baaba sidaa sameeyey oo waxaasuu laba yimi ama taqriir oo dee wax rasuulkii ilaahay aanu inkirin iyadoo uu ka war helay ama agtiisaba lagu sameeyey ama laguba hadlay taas oo kale hadduu waxaani munkariyay waa diidi lahaa oo shay baatila ama munkara rasuulka ilaahay kama aamuseen taasi waxaan inuu dee iska bannaanyay tilmaamaysaa oo jawaaz ba halkaa lagaba qaadanaya rasuulka ilaahayna sunnihiisii ama ayuu jaanibka iyo xadiidkiisiibuu uga mid noqonaya walow aanu qowlkiisiina ahayn ficilkiisiina ahayn bal kaas oo kale isaguna waa taqriirkiisii waa sugid uu cid wax ku sugay cibaaradu aw wasfin khalqiyin wasfiga khalqiguna waa axaadiisan kutubtan shamaa'ilka hadday noqotay rasuulka ilaahay shamaaishiisa ay kaba hadlaan iyo iyo dee kutubta axaadiisba marka ay rasuulka ilaahay dee kaba ay ka hadlayaan ee umuuraha sifaatkiisa kuba tacalluqsan axaadiisan inoo timi ee ka warramaysa rasuulka ilaahay si abuurkiisu ah si u eka sadee masalan rasuulka ilaahay inuu rabco ahaay oo kale inuu bal masalan duulbaha uba dhowaade iyo umuurahan kutubta inooguba sunaana rasuulka ilaahay tilmaan u ah wasfi abuurkiisii ah iyo sidaa ilaahay kuba abuuray taasna qowlkiisii maaha ficilkiisii maaha taqriirkii maaha wuxuu isagu ikhtiyaarkiisa kulaba yimi maaha laakiin waa rasuulka ilaahay wasfigii uu lahaa ee khalqiga ahaa taasna waa khabar baa la odhan xadiisna waa la odhan aw khuluqiyin tana waa wasfigii rasuulka ee xaggan khuluqa khuluqu waa dabeecadiisi axaadiistii dee kuba timi kaana axsana nnaasi khuluqan oo kale axaadiistii rasuulka ilaahay xilmigiisii iyo cafgiisii iyo umuuraha dee dabeecada uba ahaa iyo ammaanadiisiiyo tilmaamaysay waa wasfiga khuluqiga markaa khalqi iyo khuluqi khalqiguna waa wixii in lagu haleelayey in lagu haleelaye laguba arkayey khuluquna waa waxaan dee macnahan aan garanaynen dareemayna ee dee la dareemaye laakiin wax in lagu haleelaya ahayn waxaa macnawiga ee dabeecadii rasuulka iyo akhlaaqdiisu dee bal matalan umuurahaas dee bal matalan awsaaftae xaggaa jaanibkaa kuba soo arooray haddaba waxaas oo dhan xadiisna waaba tan la odhanayo khabarna waa la odhanaya cinda almuxadisiin oo markaa khabarku uu markaan luqada eegno waa ka waasacsan yahayba ee macnahan uu yimi marka axaadiisa iyo muxadisiinta agtooda waa qayb khabarkii kaba mida ayay dee tani noqonaysaa waana dee qowlkooda mashhuura way jiraanba dee dadka qaarkood xadiis iyo khabarka la idlaaqo khabarka dee kan xadiisun kuba idlaaqay khabarka maa jaa can gayrihi kolkol odhanaya saa dee bal masalan ka taariikhdiiyo kuba shuqloon ay alkhbaari uba yidhaahaan oo kale bal ma macnihii imaka kan khabarka waa lagu idlaaqaa dee xadiista waa lagu idlaaqaya taqsiimu lkhabari biictibaari wasfihi bisidqi waalkadib waa weli khabarkii si guud baa adigu khabarkii baynu ugu jirnaa weli axaadiistii dee tan uu inooba tilmaamaya taqsiimkiisiiyo xaggaasi way inoo dambeeyaan ee waa khabarkii guud ahaan weeye qaybintiisii loo qaybinayay marka la eego waa kaa ina yidhi waa wixii sidqi iyo kadib lidaatii u ixtimaalaya haddaba sifayntan lagu sifaynayo run inuu yahay ama lagu sifaynayo been inuu yahay jaanibkaa marka laga eego bal intii uu kala baxayay iyo qaybihii xaggaas ahaa yanqasimu waa qaybsamaya alkhabaru khabarku min xaysu wasfuhu waa xagga sifayntiisa bisidqi run lagu sifaynayo iyo walkadiib been lagu sifaynaya xaggaa markaan ka eegnay taasi mawjuud tahay wax jiro ay tahay axayse waxaa ka dambeeyana waa la rafciyaa ilaa halaaثati aqsaamin saddex qaybood oo min xaysu wasfuhu waa wasfu lkhabari bisidqi walkadib markaan jaanibkaa iyo xayfiyadaa kaba fiirino ee jaanibkaan kaba eegno wuxuu khabarku u qaybsamaya ilaa halaaثati aqsaamin saddex qaybood alawalu ka hore waa alkhabaru khabar almaqduucu la goynayo macnaa la yaqiininayo weeyo shaki iyo taradud kuma jirin dee bisidqihi runnimadiisa uu run yahay taasi waa mid oo waa khabar isagu run ah runnimadaasi aanay ahayn inuu run yahay male aan malaynayno ee yaqiin iyo hubaal ay tahay shaki aanu kuma jirin wa huwa kaasi anwaacun qaybo ayuu noqdaa isaguna minhaa anwaacda waxaa kaba mid ah alkhabaru khabarkii aladii khabarkaasoo balaga ay gaadheen ruwaatuhu dadkan warinaya xadda tawaaturi tawaatur xaddii ay gaadheen waa inoo dambeeya insha allahu tacaala oo dee tawaatur muxuu yahay iyo shuruuddiisu maxay tahay iyo muxuu faa'iideeyaa laakiin halkan waxaa inoogu sugan inuu run yahay baa la jasminaya macnaha dadkan warkan inoo sheegay aynu kaba maqlay baa tiro badan ah oo tiradaa markan eegno waa dad caadi ahaan markan eegno aanay suurtagal ahayn dadka intaa leeg ee warkan iyagoon dee waxa weya hadday doonaan meelba kuba kulmin warkan inoo wada sheeg inoo sheegaya inay dee been isku waafaqaanuun ama ay kusoo heshiiyaan ama been aan la idhaha iyagoon isogeyn bay beentani ka wada dhacday oo laba nin oon isogeyn tawaarud alkhawaadir waa la odhan karaayo beenkan isheegay kana waa sheegi karaa iyagoona de kuma soo tashan laakiin dee dad badan oo ay cadadkaa marka la eego inagoon tiro mucayana sheegin caad ahaan ay mustaxiil tahay suurtagal aanay ahayn dadka intaa leegin ay been isku waafaqaanba warka ay sheegayaan waa war yaqiina waa war hubaala weeye shaki aanu kuba jirin kaasi waa mid khabar ullahi wa khabaru rasuulihi sala allahu alayhi wasalam ilaahay khabarkiisi de warkiisi waa dee run un oo waa rasuulkii ilaahay khabarkiisuna waa suurtagal dee waatanoo dariiqu inagu soo gaadhayaa kolkol inuu ama dani faa'iideeyo ama aan kaba joogsano taasi waa xaggii dariiqe laakiin khabarka rasuulka ilaahay markaan eegno rasuulka ilaahay khabarkiisi inuu yahay isna waa run un oo dee qowlkiisu waa kaa isagu de run un noqde isagoo asaadiqu lmasduuq bal kuwaasna waa qayb labaad oo ah yaqiininayno shaki aanu ku jirin inuu run yahay alkhabaru lmacluumu kii saddexaad waa warkii la ogaa sidqu runnimadkiisa la ogaaday bilistidlaali istidlaal oo marka la eego dee la eege ee loo fiirsadee la rogrogo daliil ahaan markan eeg istidlaal la daliishado dee qaraa-in iyo umuuro kala duwan ayaa istidlaalkaasi muxuu ina gaadhsiinayaa iyo umuuraha aan daliishanaynaa yaqiin baa inoo soo baxaysa oo warkaa haddaba inuu run yahay aan ku ogaanay istidlaal kaa hore tawaaturku waxaabuu ahaa waa istidlaal kuma imanayo nadar kuma imanayo wax ruuxu uu ku qasban yahay inuu yaqiinsado ayaabuu ahaa kani waa dee umuuro la dariishaday adilo la urursadaa waxay ku gaadhsiiyeen wax hubaal ah ayay ku gaadhsiiyeen warkaa haddaba aan sidqigiisa ku ogaanina istidlaalla waaba nooca la jasminayo ee la goynaya runnimadkiisa waay wadalika ka qowli ahli lxaqi dadkii iyagoo ahlu xaqa qowlkoodii weeyaan ay odhanayeen alcaalamu xaadisun caalamkan aan kuba sugannahay waa waxaa qadiim ma aha wax weligiiba jiray maaha waa wax mar dambe yimi oo ilaahay subxaanahu watacaala iijaadiyo oo wax soo dariyey oo kale dee taas marka la eego caalamkan isbedbedelkiisa iyo tagayurkan kuba imanaya iyo waxyaalahaasi waa waxa dee adilo tilmaamaysa xuduusnimadiisa iyo inaanu wax weligiiba jirayba ahayn oo kale haddaba umuurahaas dee kollay istidlaalka aan ku ogaanayno inuu daxan runnimadkiisuna waa kaa aan jasminayno ee runnimadkiisii la goynayo athani ka labaad alkhabaru lmaqduuc bikadibina wuxuu yihi alkhabar min xaysu wasfuhu bisidqi walkadib ilaa alaaata aqsaam kii koobaad wuxuu ka dhigay warkaa la yaqiininayo inuu run yahay tanna waa mid la yaqiininayo inuu been yahay ayuu kii labaad noqon wahuwa anwaacun isaguna qaybuu noqdaa minha maa culima waxa la og yahay weeye kow khilaafu waa waxaan dee uu kuba yimi wax ka duwan oo khilaafkiya bidaruurati daruuro ahaan baa lagu ogyay mislu qowli lqaa'ili annaaru baaridatun oo ruux hadduu ina yidhaaho dabku waa qabow yahay lafdigani waa khabar haddaan daat alkhabar eegno lidaati alcibaara aan eegnona waxaan odhanaya sidqi iyo kadib way ixtimaalaysa laakiin maxaa jira dee waa waxaan jirinba asal ahaan oo waxaan dee yaqiin aan u hubnaa oo ruux kastaaba garanaya dabku inaanu qaboweyna uu kulul yahay buu ruux kastaaba garanaya marka arrinka daruuro ahaan ama khabarkaa daruuro ahaan san uu kuma yimi khilaafkii aan kuma ognay ina xaqiiqadu ay tahay kaasi waa wax la yaqiininayo inuu been yahay oo haddii khabar sidaas yimaado maa culima khilaafu bilistidlaal waa mid labaad waa tii hore uu yidhi alkhabaru lmacluumu sidquhu bilistidlaali cagsigeed waa wax la og yahay san uu kuba yimi khabarkani dee khilaafkiiyo sida khilaafsan inay waaqicu yahay ee laakiin lagu ogaaday taasi daruuray ahaydoo ee bal masalan daruuradu fikir uma baahna nadar uma baahna kii caamada ahaa ilmihii yaraayeen isagu nadar ehel u ahayd kii xataa aan caqligiisu hagaagsanayn iyo cid kastaaba dadku inuu kuliya garashadeeda way wada garanayaan taasoo waa la wadaagsanayaayo wax fikir iyo nadar iyo adilo aad urursato aad ku gaadhaysa arrinkaasi maaha waa shay daruuro ah kaasi oo dee waa daruur ahaan baa loo garanayaayo oo waxaan u baahnayn nadar iyo igtis umuurahaas iyo adilo iyo umuuro cid kastaana ay wadaagsanayso ruux kastoo nadarba u ehel ahayn istidlaal aan u ehel ahayn ayaa wixii garanayo og kaasi waa daruuro kanna waxa weeye arrinku waa ka duwan yahay istidlaal dee umuura la daliishado ayaa warku sidan uu ku yimi ayaa waxaa lagu ogaanayaa si khilaafsan inay arrinta iyo waaqaca jira ay tahay kaasna dee waa inuu warkaasi been yahay oo bal matala mislu qowli lfalaasifati nimankaa falaasifada qowlkoodii ay odhanayeen alcaalamu qadiimun caalamkan aan joognaa weligiiba saasuu ahaa oo waxa weeyaan san unbuu weligiiba ahaa e bal waa hadal ay yidhaaheenba ama intoodii badnayd ay leeyihiinba laakiin markan leega istidlaal waxaan dee isbededelikiisan iyo umuuraha aan ku ogaanay adiladaa lagu ogaaday inuu xaadis yahay ayaa waxay dee aan ku ogaanaynaa ama ay keenaysaa warkani inaanu dee been yahay bay keenaysaa laakiin maaha daruuro ahaan ee waa arrinkani wuxuu ku imanaya istidlaal iyo nadar iyo umuuraha dee qolooyinka meelahan aada usii baxsiyayna bal amaanta khaasatan kutubta kalaamka ay dhahaan cilmulkalaam ama cilmigaa dee usuuludiin ay kaba cabiraan barhkoodna in waxyaalahan ay de waa meeshoodii iyo umuuraha ay baxsan yihiin iyo adiladii meeshaas oo iyagay dee majaalkoodii ahayd umuuraha markay adilo caqliya wax kuba sugayaan bal taasoo kale waa kadibkii maxaa kaloo jira buu leeyahay ka saddexaad alkhabaru war aladii khabarkaasoo low kaana hadduu yahay saxiixa mid jira uu yaho saxiixa atawafarat ay taam noqon lahayd ay kaamil noqon lahayd ama dee ay kdee ku urur lahayd ay isagii u kaamil noqon lahayd addawaaci waa asbaabihii isaga keenayay calaa naqlihi in la warkaasi uu inagu soo gaadho laynoogu soo naqliyo mutawaatiran xaalu yahay umurahaasi ay taam noqotay waa maxay waa ima likowni anshihiisa min usuuli shariicati shareicada usuusheeda uu kaba mid yahay aw likowni anshihiisa amran amar hariiban hariiba uu yahay oo dee dadku aanay ka aamusin markaas ruux iyo laba iyo waxa sheegaya aanay noqonee dadkii arrinkaa ogaaday oo dhami ay iyaguna sii gudbiyaan wadalika ka suquudi alkhadiibi khadiibka dhicitaankiisaba waya cani lmimbari mimbarkii uu kaba dhacay waqti alkhudbati masalan oo maxay tahay tanna waxyaalaha dee inoo caddaynaya nu inuu waxani been yahayna aan jasminayno waxa ka mida warkan ayaa marka la eego san uu kuba yimi ama xaqi markan eegno isaga aan eegno ayaa waxay keenaysaa dee dawaacidii ama asbaabihii inay waxa weeye in dad keli ruux iyo labiyo aanay sheegine dad badani ay soo naqliyaan bay de adigu bal matalan keenaysaa oo matalan suursha shareecada oo kale salaadan iyo soomkan iyo dee akhbaar axaadi nagumay soo gaadhin waxay nagu soo gaadheen bal in badan oo camalkii iyo shay camaliya haba noqdee waa naqlu kaafatin can kaafa oo kale haddaba arrin weyn oo umuuraha shareicada kaba mid ee usuusha shareicada laguma tirinayo haddii ruuxiyo laba un ay soo naqlinayaan ay sheegayaan cid kaloo naqlinaysaana aanan jirin waxaana waa shaygaa weyn oo kale arrinka ama muxuu keenayey waa dad badan oo ama naqlu kaafa can kaafa inuu noqdee markaa la filayay arrinkaasi waa inuu benya cadaysa maalan dee culimadu taa waxay u daliishadaan oo kale naskan ay shiicadu sheegaan ay leeyihiin rasuulkii ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh cali bni abi aalib imaamnimadiisa iyo inuu isagu khaliifadiisa yahay ayuu caddeeyey si sariixana u caddeeyey oo kale waa arrin weyn oo rasuulka ilaahay ciddaa dee khaliifkiisa noqon imaamka muslimiinta noqon maha khabar ruuxiyo laba ay sheegaan waa khabar ay weliba ay leeyihin majmac saxaabadii ayuu kaba sheegay ama khadiiru khum iyo haba yidhaahaan waqtiyadaasi meesha in waxa weeye in waxay keenaysa dee arrintu ay ahayd warka caynkaasee wasanka intaas leeg leh inay dad badani ay soo naqliyaan oy sheegaan warka caynkaasa marka ruuxiyo laba laydhaha way sheegayaan dee taasi warkaasi waa inaanu jirin bal taasi waa umuuraha ususha shareecada ku tacalluqsan arrinkan kalena bal masalan masjidkan aba la joogaa jumcadii dad aad u badan baa isugu yimi haddii markii jumcadii laga dareeray nin dadkii ka mid ahaa ama lababa dheh saddexba dheh ay yidhaahaanun khadiibkii isagoo mimbarkii ku taagan unbu halkaa kasoo duulay dadkiina way soo dareereen ninkaa iyo labun baa sheegay dee taasi waa inay been tahay haddii warkaasi jiro dadkii masjidkuba wa wada sheegi lahayen oo waa wax lasoo naqlin lahaayo macnaa dawaacidii iyo asbaabihii dadka ugu yeedhayo warka caynkaasa in la gudbiyo ayaa badan oo meesha taam ku ah marka warka caynkaas ee aada u jasiimka ah ee aadna u gariibka ah ee ay tahay dad badani inay naqliyaan meeshii haddii mid iyo laba war siaas ay sheegaan warkaasi waa inu been yahay ma jiro weyo warka caynkaasi ma jiro bal marka haddaba in taas oo kale iyaduna waa waxyaalaha isagoo khabara oon daata ahaantiisa odhan karno waa sidqi iyo kadibba waa noqon karaa laakiin markan eegno wax arrinkan waa inuu waxaasi been yahay oo aan jasmin aan yaqiinna beennimadkiisa waxaa kaloo mid afraada khabaru muddaci risaalati min gayri mucjiza waa ku isagu sheeganayo in ilaahay soo diruu nebi yahay iyadoo wax mucjizo ah oo dadkii cajzi gelinaya oo dee ay markaa weliba ay ku dhilahantay laba socoto taxaddi iyo bal haddaanan dee waxaan aan sheegayaa run ahayn taasoo kale la kaalaya oo waxaasoo kale la kaalaya dee waa tii ambiyada mucjizaadkii ilaahay kuba xoogeynayay ee daliilka iyo shaahidka u ahayd sidqigiiyo taxaddi uu laba socday iyadoo taasi aanay jirin ayuu ruux dee si in badan caalam dee islaamkaba soo martay rasuulka ilaahay waqtigii iyo intii kaba dambaysay dad badanna ahaayeen isagoon taasi jirin buu leeyahy nebi baan ahay ilaahay soo diray wax mucjizo ayna mama jiraan taasoo kalena waa inuu warkaasi been yahay weeye oo dee arrinka caynkaasa si lagu ogaa in dee mucjizo iyo umuurahaas aan dee iyada misligeeda lala iman karayno weliba taxaddi la socdo taxaddi la socdo bal haddii aanay arrinkan aan laba imi xaq ahayn taasoo kale la kaalaya taasi ay lama jirto ayaa dee mucjizaadkii ambiyadu ahaayeen marka taasoo kalena waa war dee la jasminayo la yaqiininayo inuu been yahay bal labada xaalo waxaan soo aragnay ne saddex xaalo uu inoogu qaybiya ama saddex qayboode markaynu eegno khabar ahaanna waxaa la odhan lahaa yaxtamilu sidqa waalkadib dee sidii khabarku si guud uu ahaa laakiin markaan umuurahan kala eegno ee mid la yaqiininayo khabarnimadk runnimadkiisa iyo mid la goynayo o la jasminayo beennimadkiisa maxaa inoo soo hadhay waa kii saddexaad athaalisu waa alkhabaru khabarka aladi khabarkaasoo lam yuqdac aan la goynayn bisidqi oo lama goynayo o lama jasminayo macnaa hubaal ma aha inuu waxani run yahay walaa bikadibihi beentiisana wax la jasminayo oo la goynaya maaha ee labadii ixtimaal baa inooguma sugan midkood haba raajix noqdo wahuwa kaasi halaaatu anwaac saddex noocooy madunna sidquhu mid loo malaynayo eeg ixtimaalkii waa jira laakiin waxaa la filayaa loo malaynayaa inuu run yahay wadalika ka khabari alcabd ruux cadaala ay u sugnaatay warkii way macnaa ruux muslima oo baaliga oo caaqila oo wax fisqiya aynaan dee uu sameeye aanay jirin ama sakiiro uu daa'imaha noqoto ama kabiire ruux sharaftiisa iyo magaciisa iyo taa dhowranayana ahoo waxyaalaha muruu'ada jebiyana ruux ku kaca aanu ahayn ayaa war inoo sheegay dee markaan eegno warkii ruuxani inkastuu saa yahay haddana macsuum ma aha dembiba asal ahaan aanu kaba dhicin waa basharoo dembi waa ka dhici karaa oo waa suurtagal inuu been sheegayo laakiin maxaa jira sifadan uu kulansadee cadliga ama cadaaladda ah ayaa maxay keenaysaa inuu dee run sheegayo inuu taas haddaba maaha inaan yaqiininayno ixtimaalkii waa yaryahaye laakiin waa jiraaye waa dee malo adag baan ama qaaliba raajixaan u malaynaynaa inuu run sheegayo iyadoo tadna ay suurtagal tahay saa daraaddeed baa arrinku inuu taa yahay haddii warkii ninkaasi inoo sheegay nin dhabaad uu inoo sheego fannigii waa sii xoogaysanaya hadduu sheego dumaaniinadii iyo kalsoonidii arrinkaas aan kuma kalsoonayn waa kordhaya ilaa haddii dee dadku ay bataan uu gaadho xatawaatur oo wixii uu yaqiin noqdo oo ixtimaalkii markaa meesha uu kala baxo haddaba kaas oo kale ee ruuxa aynkaasi inoo sheegay waa ixtimaal waa jiraaye laakiin meeshii maxaa jira inagoo malaynayna mala haaliba inuu run yahay dee taasnaana shareecada waaba wax lagu camal falo oo dee kolkolba inaanan waaqicii iyo xaqiiqadii ogaan karin oo umuuraha akhbaartina waa siday in badan ba u badantahay akhbaarta aaxaad arrintoodu marka waana sisan ay culimaduba qaybiyaan xadiidka saxiix iyo xasan iyo daciif ee umuurahana meeshii imanayo waa ruuxan xaaladiisa iyo wasfigiisa iyo waxyaalaha inoo soo naqlinaya ayaa umuurahan keenaya bal markaa taasi waa warka loo malaynayo sidqigii waana wax dee lagu camalfalayo oo lagu dhaqmayo ka labaad ma dunna ku loo malaynayo weeye kadibu ka khabari lfaasiqi ruux faasiqa ruuxani muslim ba aado waa baaliq ba caaqil ba laakiin ama dunuub kabiiruu ku dhacaya ama sagiiro u iska caadaystaa jira waa ruux bal matalan xataa ta haddaynaan ku arkayn muruu'adii iyo sharaftii ula wuxuu doono dee iskaga hadlo wuxuu doono iskaba sameeyo oo wax dee dadku ay fogeystaan oo isaga marka la eego dadka lamidkii ay ka xushoodaan baanu kaba xushoonayn oo kale ruuxa caynkaasa dee maxay noqonaysaa arrinku in waa warkayba ruuxa caynkaasi haddii aan weliba muru'a la-aantaan dee fiska xukmno weeyo bal toora baan kuma dayste ruuxaasi warkuu inoo sheegay dee markaan tiisa eegno nin wargaleeno ma aha waxaanu istaynay warkani ma jiro maaha inaan leenahay asal ahaan been buu sheegaya waayo ninkii xataa beenaare aan ku ogeyn dee waxaa dhici karta ruux waqti wararkiisa qaarkood inuu run sheego weligiiba maaha inuu been sheegayo laakiin dee san baan kula dhaqmaynaaye bal waxa ay noqonaysaa ruuxii waxaynu u malaynaynaa inaanu warkiisani run ahayn baan u malaynaynaa innagoo hadda ay suurtagal tahay inuu maanta run sheego ixtimaalkaasi jira lakin ixtimaalkii baa laga badan yahay oo ma daniga xagguu jira ama danigii qaalibkaa raajixa ahaa waa dhinacan inuu ruuxan sifadan yeeshay inaanu run sheegahayn maa shuka fiihi kaasna dee waaba kaa ilaahay yidhi iska hubsoo ruux sidaas hadduu war idinlaba yimaado maa shuka fiihi wixii shaki uu kuba jiray oo laguma shakiyaya waa wadalika ka khabari majhuuli lxaali kii xaaladiisa lagaba jaahilkaa warkiisiiba weeye fainahu kaa yastawi waxa siman oo fiihi ninkaa khabarkiisa waa fii khabari alixtimaalaani labadii ixtimaal waa danu sidqi iyo danu lkadib ama sidqi iyo alkadib labadaa ixtimaal meeshii way siman yihiin licadami lmurajixi waxay noo raajix yeela mid ahaan daawan jirin majhulxaalna wuxuu yahay kolley de culamaa lxadiid ama musalaxya oo waxyaalihii de ama usuulla way kaga hadlaan oo kolley kitaabkaa yare iyaguwa ma yaraystaan umuurahan ma yaraystaan oo waa umuuraha labada fanniba ay kuba kulmaan waa ruuxan bal masalan daahirka haddaad majhuululxaal eego ujeeddadu waa ruuxa muslimka ee baaliqa ee caaqilka daahir ahaanna wax fisqiga inaynu ku ognay ma jirto daahir ahaan marka la eego laakiin dee xaqiiqadiisii iyo baatinkiisii war uma hayno nin aynu dusha aynu kaba naqaanaaye laakiin ficlan intaynu hagaag u dheehnay oo u marasaynay xaaladiisii aan baatinka ahayd iyo waxyaalaha had iyo goor kaba dhacaan kaba warrami karna maaha dusha aynu ka naqaanaa si guud baan u naqaanaa xumaan kuma ogin laakiin baatin ahaan iyo xaqiiqa ahaan taas maba ogin oo kaleo tan cadaaladan baatina waxay yidhahaanba waa cadaalada laba ah cadaalad daahira ah iyo cadaalad baatina cadaalada daahiradii waa tun ruuxa dhoorsoonida guud iyo markaan macrifo sidaasa u lahayn cadaalada baatinadii waxay kuma sugnaataa dee dadkii ruuxii la mucaasharooday ruuxan yaqaanay si fiican u yaqaanay dee la mucaamalooday ayaa taa kaba warrami kara taa kaba warrami kara haddaba ruuxa daahirkiisa sare xumaan aan lagu ogeyn laakiin si fiican aan loola mucaasharoon oo si fiican xaaladiisa hoose aan loo ogeyn ayay waxay ka cabiraan majhuululxaal bay kaba cabiraan bal haddaan wakti kalaba raaciyo barhkood ha kala farqiyeene mastuurna way idhaahaan waa sura iyo daahir ahaan cadli daahira weeye laakiin tan kale kumaba sugna marka ruuxaas oo kale marka la eego xadiis marka la joogo oo kale kol haddaan ninkii cadaaladiisa aanay noo sugnaanin oo bal masalan ruuxii deeyin waxa weeye markaa warkiisu bal hubsashuu leeyahay in la iska hubsado oo bal wax kaloo xoogeeyaya in loo helo ama waa la celiyaaba oo warkiisa dee xadiis markay noqoto xadiiskii rasuulka ilaahay ruux sidaasa in dee bal masalan waxyaalo kale oo bal inoo yar dhaweeya xagga inuu run sheegayo ama bal mooyaane wixii kale lama aqbalo oo qaaliban ama waa la celiyaa dee waana masalo kolley intaa ka yar gundheer balkaasa dee majhulxaalka meeshii maxaa yaala markaan daahirkiisan eegno dee sidqigii baa loo malaynaya ixtimaalkii inaan hagaag loo aqoonna maxay keenaysaa in jaanibkii kale kadib oo kale labadii ixtimaal ee sidqi iyo kadib inuu warkani wada noqon kara ninkaasi warkuu inoo sheegay waa inoo siman yihiin midkoodna kii kale inoogama raajaxna markaa ruuxa caynkaasa waxa weeya warkiisna tawaquf ama kajoogsi buu keenaya lagama joogsado balkaasna waa kii saddexaad oo majhulxaalna waa ta aan soo sheegno oo kale oo de waxaan leenahay cadaalada baatinkii waxay kuwa soco sugaata kolley walana subaxdii dhaweydna waan sooba naqliyey haddaan dib usoo naqliyo kale cumar ibnu khadaab baa waxay soo naqliyaan radia allahu tacaala canhu waardaahu in nin uu yimi malaa dee arrinkuna shahaado iyo taasu ku tacalluqsanaa markhaati iyo waxyaalo markhaatiguna dee ilaahay waxaabuu qur'aanka inoogu sheegay inaynu dad cadaala ay u saaxiiba aan markhaati gelino waashiduu dawey cadli minkum ama minman tardawna min ashuhadaa iyo dad aa raalli kama tihin oo maaha ruux kastaba markhaatigiisa in la aqbalo oo ruux kastaba markhaatigiisii wax laguma xukumi karo waa ruux lagu kalsoonyi unbaa wax lagu xukumi karaa ee xuquuqdii dadka haddii kale lama ilaalin karo haddii ruux kastaba warkiisa la yidhaha waa la qaadanaya ninkii baa uga yimi oo ku yidhi ninkan anigu kuma garanayo dee garasho la-aanta idnaa xukma yeelayso oo wax alla waxay kuu dhimaysaa ma jirte bal ii keen cid ku garanayso nin buu keenay ayaa bal soo aroortay ninkii ayuu ku yidhi ninkan miyaad taqaanaayo haa buu ku yidhi wuxuu ku yidhi miyaad bal masalan ninkan jaarkiisa u dhow markuu gurigiisa soo galay iyo markuu baxayo bal xaalkiisa dee si la socda miyaad tahay oo taa ogamay buu yidhi safar miyaad la gashay buu yihi safarkuna waxay carabidaba waxay dhahaan waxaa safar loo yidhi waayo se waa subxi ilaa asfar waa marka uu iftiim oo kale ama wax fayditaan oo kale wax bal markaa aynu safarkana waxay dhahaan likawnihi yusfiru can akhlaaqi rijaal dadka dabeecooyinkoodii oo marka dee culayskan iyo safarkan iyo tacab buu leeyahy waaba kan rasuulku yidhi asafaru qadcatu min alcadaab markaa ruuxu dabiicadii uu qarsanayo o dhan baa muuqato oo soo baxdo xaalkiisii markaa dee waay markan kale waaba isqarin karaayo oo de taasoo waxyaalo badan uu qarsanayo ayaa markaa soo bixi kara may buu yihi taasna wuxuu yidhi haddaba miyaad mucaamalo maal idin dhex maray taas baa ruuxa waraciisa lagu gartaa laftigu bidinaari waa dirham buu ahaa may buu deetuu yidhi haddaba ninkan ma garanaysa waxaan u malaynaya ad aragtay un isagoo tuktukanayo masaajid dhexda aad ku aragtay isagoo yakfidu ra'sahu wayarfac maanaa kolla foorarsan adigu tukanayo un salaadaasimaad ku aragtay laakin macrifo leed wuxuu yihi ninkani kuma garanayo ninku garanayo bal ii doono kale oo kale mala inagana kollay afsoomaaliga wax sidaasa jiray boo ku dhow haddaba kaasoo kale waa majhuululxaal dushii sare waa caadi cadli daahir haddaba kaasoo kale warkiisii labadiiba kadibkiisna raajix maaha sidqigiisna raajix maaha taqsiim alkhabari ilaa mutawatirin waaxaad hoos baan ugu sii dhaadhacaynaa umuurihim bal xadiiskii oo ama khabarkii oo loo qaybiyo dee akhbaartii kalena wuu gelaya warkan kale xataa aan dee helaynaba waa gelaya arrinkani ku mutawaatira iyo ku aaxaad ah yanqasimu alkhabaru khabarku wuxuu uqaybsamayaa biictibaari dariiqihi marka la eego dariiqiisa almuusilati lahu khabarka gaadhsiinaysay ilalmukhbari ila almukhbiri bihi kii ku warramayay oo ariiq marka la eego luqada carbeed yudakar wayo anas wala tadkiiriya lana tacniisiyaa sida sabiil oo kale waxaana dee umuurahaasi lafdiga kama muuqato ee waxay ka muuqataa dee waxyaalahan kale isaga raacaya ama ishaare ha noqoto ama nacti haba noqoto ama umuurahaas oo kale ayay kaba muuqataayo imanka halkan dariiqihii ayuu yihi almuusilati almuusili muu odhan dariiqa inay haddii la tadkiiriya waa ta'niis marka waxba qalad maaha khada ma jiro waayo luqada carbeed uu labada macnoba lafdigan dariiq kuba yimaada marka halkan dariiqihi almuusili ilayhi oo kale iyo almuusilati lahu labaduba waa caadi weeye sabiilna waa saas oo kale biictibaari dariiqihi almuusilati lahu waa lilkhabari ila lmukhbiri bihi kii ku warramay gaadhsiinaysa markan jaanibka agna ilaa qismayna oo macno waxa weeyaan warkan aada heshay bal xadiidkiina soo gaadhay oo kale de inagu rasuulka ilaahay lamaynaan kulmin cid la kulantiyo cid ku dhowtoona lamaynaan kulmin marka saas oo kale aanu dee ruuxii ay cidi udhaxayso wasaa'id khabarkii dee dariiqan ku gaadhsiinaya ujeedadu waa dadkan warkan soo kala naqlinaya dee qoladan waxaa dhici karta iyaguna qolo kale inay kasoo wariyeen kuwaasna qolo kale marka dambe la gaadho ciddii warka lahayd ee warka sheegaysay la gaadho laakiin wasaa'id baa jirta wasaa'iddaas baa tan dariiqa laga cabiraya haddaba waa duruqda ama dariiqa uu inagu soo gaadhaya markaan eegno ayuu laba u kala baxaya mutawatirin waa axaad mid mutawatira iyo mid axaadah tacriifyadu way noo dambeeyeen almutawatiru tacriifuhu tacriifkiisu huwa fi lugati xagga luqada almutataabicu almutawaatir ismu faacil markaan eegno waa wixii iska daba tegaya israac raacayay weliba waxay dhahan waa waxay muhla udhaxayso oo kale waxaan dee xidhiidhsanayn oo kale oo imika haddii la yidhaha tawaatar almadaru waa roobkii oo kale oo imikuu daayay haddana waxaa dhici karta berri inuu doo maalin kale doo saas oo kale oo isdaba socdo oo kale waa tawaatar alkhabarna waa marka warku iska soo daba dhacayo eeg warkii ayaaba iska daba imanaya oo kale waa waxa mutataabice iska daba yimaada ayaaba luqadii laba yidhaahaa dee arsalnaa rasulan tatra oo de waa iyagoo israacraacayo de waa kan marka rasuul tagaba rasuul kalea ka daba imanaya ilaa dee rasuulkeenii laba soo gaadhay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh absigaa tatrana asalku waabay dhahan watrabeed wa fi listilaax xagga istilaaxa taasi waa luqadii ama rawaahu waa wuxuu wariyey khabarkan mutawaatirkii jamaacatun jamaaco kasiiruuna badan oo tuxiilu ay mustaxiil ama waxaan dee dhici karin ka dhigayso alcaadatu caadadu tawaadu'ahum isku waafaqooda wa tawaafuqahum waa laba lafti oo iskuba mid ah adugu waa been inay ku heshiiyaan ama calaa sabiil itifaaq ba ugaba dhacdo calalkadiib been ay isku waafaqaan can jamaacati iyaguna jamaaco kaba warinaya kadalika sifadaasna waa tiro badan jamaacadaasna ay yihiin caad ahaana aanay suurtagal ahayn dadka intaa leegi been uun inay ku heshiiyaan oy been saa u faafiyaan ilaa yantahiye ilaa u gaadhaya khabarkaasi ama waxaa la warinayay ilaa maxsuusin wax xawaasta mid kamida lagu haleelayo wax la maqlay ama la arkay oo kale maha qadiya caqliya iyo arrin ijtihaadiya waxaynu ku dhammaado maaha ee mustanadkii khabarkuna uu yahay wax xawaasta mid kamida bal aan laba un qaadano araggii iyo samcigii aan qaadano oo dee si loo waday ay noqoto waxaan maqalay hebeloo sidaa yidhi se rasuulka ilahi baaba sidaa yidhi dadkii badnaa yidhaaheen ama isagoo sidaa sameeyey waa wax mushaahada ama masmuuca shuruuddii waaba kan intan tacriifkan baa shuruud kulansatay isagaa shuruuddii kala bixin shuruuduhum wayushtaradu fi lmutawaatiri arbacatu shuruudin afar shardi baa loo shardiyaa siduu khabarku khabarkaa yaqiinan faa'iideynaya mutawaatirka uu noqdo an yakuuna ruwaatuhu kasiiriina dadkan warinaya inay bataan oo warkan aan maqlayno ee mid iyo laba iyo saddex iyo hadday sheegaan kala duwani weli maaha war mutawaatira waa dad ruuxii dani buu inoo faa'iideyn kanaha inoo sii kordhiyey kanaha inoo sii kordhiye weli xaddan aan doonayne yaqiinta keenaysa ama qadciga ma gaadhayso ee waa dad badan iyadna in tiro lagu xadeeye maaha oo kolkol baa dadku dee tiro in aada u badan wixii aan kaba faa'iidaysane tirada intaa ka yar markaan eegno dadkan qiimaha ay leeyihiin iyo sifaadka fiican ay leeyihiin oo ninkiiba uu rag uu dhigmayo ama nimayaal uu dhigmayo ayaaba iyadu tiradii yarayd waxay keenaysay ama taa badani waxay keenaysaa tayari keeni kartaa marka ma aha in la xadeeyo say barhkood toban ku xadeeyeen ama in ka yar ama inka badanba ku xadeeyeen adugu waa markaynu eegno tiro badan oo kala duwan oo meelo kala duwan ba kaba yimi ama taas oo kale oo ay caadi ahaan dee aanay suurtagal ahayn dadkan inay been ka wada dhacdo matalan bal qadiyadii hore aan soo sheegnay masjidka wax ka dhacay ayaaba dee adigii ma joogin dad baa kasoo dareeray dadkii dee dad badan oo kamid a oo wada socon baa midba warkii war isku mid a ayay wada sheegeen markaasi warkaasi waa yaqiin oo kale inuu yahay oo dadka tiradaa markaad eegtana dee dad intay meel fadhiiseen yidhi aan beentaa sheegno suuqa gelino dad aanay dee ka suurtagal ahayn weeyo caadi ahaan oo kale bal laba iyo saddex iyo afar waan odhan karnaa waaba waxay alifteen iyagoo ay samaysteen haddaba tiro intaa leeg waa inay dadkan warka sheegaya ay noqdaan waa mid an tuxiila waa inay mustaxiil ka dhigaysa alcaadatu caadadu tawaadu'ahum dadka caynkaasi inay isku waafaqaan wa tawaafuqahum calalkadibi been ay isku waafaqaan oo been ay kaba dhacdo an tastawiyata saddexaad waa inay simanto oo jamiicu dabaqaati sanadii sanadka dabaqaadkiisii uu lahaa bishardayni saabiqayni labadaa shardiya hore ay ku siman tahay ilaa an yatasila ilaa uu gaadhayo la xidhiidhayo khabarkii bilmukhbiri bi kii ku waramayay oo shardigan saddexaadna labadaa garanay hadalkayga horena waaban isku raaciye waxa ay tahay haddii dad aada u badani warkii ay inoo sheegaan warkiina war iyagu arkeen maa haddii iyagu war ay arkeen ama maqleen yahay intii tawaatur waa inoogu filan yahay wax kale uma baahnin cilmigiina waa inoo faa'iideynaya laakiin waa iyaguna war ay maqleen oo soo gaadhay oo weli ciddii ku warantay ama warkani uu kaba soo fulay waa dambaysaayo weli cid kale usii dhaxaysa kuwaa ka dambeeyana maxaa loo baahan yahay waa ina iyagu haddii dad badan ay noo sheegaan oo arrinku uu noqdo laba nin iyo saddex nin inay ugu warrameen tawaatur ma noqonayso halkaa dadka ay yaraadaan waa inay iyaguna dad badan oo kale oo iyaguna caadi ahaan aanay suurtagal ahayn been inay isku waafaqani ay iyaguna kasii maqleen kuwaa cidda kusii xigta waa dabaqada kale kasii dambaysaana haddaan la gaadhin ciddii warkani uu kaba soo fulay waa in iyaguna xaalada ayino marna tiradu aanay u yaraan oo tiradu aanay hoos u dhicinoo cadadkaan u baahnayn ee ay caadadu fogeynaysay inay been ku heshiiyaan waa inaanay marna hoos ugaba dhicin ilaa laga gaadhayo ciddii mukhbirka ayda waxaan kuba warrantay ama warkan dee isaga lagaba warramayay arrinka afraad an yakuna waa inayo cilmhum bidalika waa macrifadoodan iyo cilmigoodan waxan dee ay kan ogyihiin xasala can mushaahadatin aw samac arrinku wax dee ijtihaadiya ama caqliya haddii warku sidii noo socday kumayaal iyo malaayiin dadkuna ay noqdaan o haddana gaadhaan alcaalamu qadiim wax dee msaade kumayaal qolooyinkaasaaba saas leh markaa wax masmuucana maaha wax mushaahadana ma aha waa qadiya caqliya khada kaba iman karo marka taasoo kale iyada mutawatir lama odhanaye wixii waa wax waan arkay waxa ama waan maqlayba arrinka uu ku dambaynayo kacaynkaasa ayaa khabar mutawatira la yidhahda aqsaamu lmutawatiri mutawaatirka qaybihiisii yanqasimu waa qaybsamayaa o almutawatiru mutawaatirku ilaa qismayni laba qaybood buu uqaybsamaya lafdiyin mid lafdiya oo mutawatir lafdiya la odhanayo waanu inoo sharxi doonaa abakana wahuwa kaa lafdigii maa ashtaraka waxay wadaagsadeen weeye ruwaatuhu ruwaadiisii warinaysay fii lafdin lafdi mucayanin mucayana ay wadaagsadeen oo macnuu waxa weeye dadkaa badan weeye caadadu ay fogeynayso inay been ku heshiiyaan dadkaasi warkan ay noo sheegeen cibaarad ama lafdigiisa dee macnihiisu waa sax oo macno keliya wada leeyihin xataa kelimaadkiisa iyo lafdigiisii ayay iskaga mid yihiin oy wadaagsanayaan kaasoo kale waxaa la odhanayaa mutawaatir lafdiya ayaa la odhanaya oo taas weeye wadalika mitlu xadiidi man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar man kadaba calaya kadaba calaya ninka igu been sheegtee anigu waxaanan odhan rasuulki ilaahay baa yidhiidhaa ama waxaanan samayn waa sameeyey mutacamidan isagoo dee u bareeray taas falyatabawa maqcadahu min annaar ha yeesho macnaa ruuxaasi wuxuu yeeshay lafdigu dee khabar ama amar buu xagga lafdiga ficlu kaba yahay laakiin macnuhu waa khabar oo ruuxaasi wuxuu samaystay yeeshay meel iyo makaan uu naar kaba dego oo taas ayuu mutaybo weye haddana xadiidkaa markaan eegno waa xadiid mutawaatira lafdigiisan ama dee alfaadaha ku dhow ee kale xadiidku kuba yimina waa lafdi ahaan oo dee waxay wadaagsanayaan baa jira xadiidkan bukhaari iyo muslim iyo a'imadii kale xadiidka in badan oo kamida soo saaray asxaabta lagaba wariyeyna waa cadad badan oo casharaad gaadhay xataa suyuudi jaamicu sagiirka akhirkiisa oo kale dee dad sideetan ku dhawo saxaabadii ayuu kuba tiriyaa macnuu maaha inay asxaabtaas fara badan axaadiistoodu isku darajo tahay laakiin xadiidka tirada intaa leeg ay warinayaan ee markii dambana dadkii way kasii bateen oo saxaabigii keliya ahaba waxaa dhici kartaa dad badan oo taabiciin inay kaba sii wariyeen ilaa uu ina soo gaadhayo kutubtii laynoogu soo tadwiiniyey oo kale balkaas waa mutawaatir lafdiyaa la odhanaya xadiidkana dee culimada qaarkood boqol iyo ziyaada bay gaadhsiiyaan adigu laakiin waa tiro badan ba adigu wariyey walow dee asaaniidu aanay isku darajahayn lakiin majmuucu waa kaa inoo mutawaatirkaan wa xadiidkii almaru maca man axaba xadiidkii kale ee rasuulka ilaahay axaadiistiisii kaba mid ahaa ee shaksigu wuxuu maciisayee ciddii uu jeclaado ayuu la mac yahay xadiidkan bukhaari iyo muslim way wariyeen weliba axaadiista xadiid anas isagoo ah way isku waafaqeen xadiid ibnu mascuud way isku waafaqeen xadiid abu muusa alashcari waa inta saxiixayn kuba sugan un lafdigaas kutubta kalena rag kale ayaa kuba sugan suyuudi oo kale kitaabkiisan dee alazhar aba laba idhaaha ee akhbaarta mutawatirka uu ku ururiyey ciddii kitaabkiisaa soo ikhtisaarisay sida katani kitaabkiisan nadmu lmutanaasiri fi lxadi min alxadiis almutawaatir oo kale waxay kusoo daraan axaadiista mutawaatirka oo kale siyuudina dariiquu leeyaho xadiidka haddii ruwaadiisu ay toban gaadho kala duwan marka xadiiska mutawaatir buu ku tiriyahay balkaa maxaan odhanaynaa lafdigiisu isku mid a waa mutawaatir lafdiya wey macnawiyun makii labaadna ilaa qismayni lafdiyin ma macnawiyin ama axaduhuma lafdiy walaakharu macnawiy wahuwa ka macnawigi mutawatirka macnawiye makhtalafadka iskhilaaftay weeye aruwaatu ruwaadu fi alfaadi alfaadiis maca tawaafuqin isku waafaqoodii ay isku waafaqeen iyaduu jiro fi macnaahu macnihiisa ay isku waafaqeen macnaa waxa weeye dad badan oo caado ahaan aan suurtagal ahayn dadkaasi inay been ku heshiiyaan ayaa xadiis inoo soo naqliyey laakiin xadiiska ama macnahan ay inoo soo naqliyeen mawduucan waxan uu ku saabsanyay waa ka dhaxeeya oo mid kastaba macnahaasaan ka helaynaaye laakiin cibaaraadka iyo alfaadaha inoogu soo naqliyeen way kala duduwan yihiin oo kale mid kastaa gaar ahaan umay tawaaturin qabaayaha dee siday usoo noqonayaan laakiin macnahan mushtaraga ayaa ah ka axaadiis badan iyo ruwaad badan leh bal misaalaan haddaan soo qaadoo kale cali bn abi aalib geesinimadiisi iyo shajaacadiisii qisooyin badan iyo waqaa'ic badan baa dagaaladii uu galay oo dhan lasoo naqliyey beder ha ugu horeyso dagaaladii dee fil islaam haddaan eegno uxud ha noqoto khandaq haba noqoto waa dagaala isxigo mid kastaba dee waxyaalo waaweyn oo laynoo soo naqliyey iyo afcaal shajaacadiisa tilmaamaya ay kaba dhaceen intii ka dambeysay xuruubtii markii dambe dee dambe ee jamal iyo sifiin oo kale bal haddaan qadaayaha iyo umuurahaas mid gaar ahaan loo tiiriyo alfaadahoodu way kala duwayn waxaa dhici karta midi beder inay ku saabsanaato midi uxud oo midi khaybar oo midi masalan khandaq oo midna beryihii dambaba ay kuma tacalluqsanaato oo mid kasta wax khaasa ay tahay laakiin qadarka ka dhexeeya maxaa inoo soo baxaya mid kasta wax gaaray kaba hadlaya shajaacatu cali waa geesinimadiisii iyo badalnimadiisii akhbaartaa kala duwan oo dham waa halkay isugu tegayso sida dee ninkan isna xaatimu bay oo kale sakhaawadiisi iyo juudkiisii oo kale qadiyooyinka iyo waqaa'icdu waa gaar ahaan uma tawaaturin laakiin macnahan mushtaragaa ee noo soo baxaya ay ku kulmayaan ayaa ah kii mutawatira oo ka tawaturka macnawiga ay dhahaan waxaaba kamid a xaggii axaadiisana mislu axaadiisi xawdi rasuuli sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay xawdkiis axaadiistii kuba timo dee waa xawdkaas ruuxii kala cabaana aanu dib uba haraadahayn asxaab kala duwan baa wariyey waqaa'ic kala duwan axaadiis kala duwanna waa yimi mid kasta gaar ahaantiisa iyo laftigiisa markaan eegno gooni ahaan umuu tawaaturin laakiin axaadiista macnahan ka wada helay waxa weeye waa xawdka rasuulka wujuudkii oo dee aan ictiqaadsan ahoon yaqiininayno isbaatkii taasoo kale waa mutawaatir macnawiya wa axaadiis ilmasax cala alkhufeyn dee ruuxu markaa in labadan kuf in la masaxanayo hadduu dee labadii kuf shuruudeediina uu buuxiyo oo uu gashado oo halkii uu lugaa ka maydhi lahaa uu ku kaaftoomaya masixitaan haddaan eegna axaadiistaas saxaabo toddobaataneye ayaa wariyey laakiin toddobaatankaasi maaha inay waaqaco keliya ka wada hadlayeen mid dee rasuulka ilaahay maalin u masaxdo oo kale kaba warramay mid isaga kaba warramay rasuulka ilaahay qowlkii bal axaadiis kala duwan baa ku timo mid kasta gaar ahaantiisa baanu u tawaaturin laakiin axaadiistaa macnaha inooga dhexeeya muxuu noqonayaa waa inay dee sharcigeedna kaba mid tahay ruuxu halkii uu lugaa ka maydhi lahaa markuu intii kala soo maydho inuu dee laba kuf hadduu gashanayo uu gashanayo aduu masaxanayo masxigaa ku kaaftoomayo taas oo kale waa axaadiis ilaa toddobaatanaya saxaabi laakiin alfaadaan way kala dunaaye macnaha mushtaragay leeyahy kaasna mutawaatir macnawiu noqonaya nooc lcilmi aladi yufiiduhu lmutawaatiru bal markaa tawaaturkii xaqiiqadiisii ama tacriifkiisii aan soo aragnay qaybihiisina aan soo aragnay horena aan usoo aragnay inuu yaqiin faa'iideynayo wuxuu faa'iideynaya aanay dani ahayna wixii xadiis mutawaatira inoogu yimi hubaal ay tahay sida khabar kaleo inoo tawaaturayba ay hubaal u tahay oo khabarku xataa waxyaala kaleu digelayaa maa xadiiskii une dee xadiisku maan imaka haynaaye bal maxaa cilmigaasi yahay ama yaqiintaasi walmutawaatiru mutawaatirku yufiidu wuxuu faa'iideynayaa alcilma cilmi alyaqiiniya hubaala ama yaqiiniya aladi kaasoo yudaru linsaanu insaankii loo baahinayo ileyh xaggiisa baxaysu meeloo laa yumkinu aan u suurto gelayn dafcu inuu iskaba daafaco wahada huwa alxaq waana qowlka xaqa macnaha waxa weeye bal imika haddaan misaal kala qaato oo samcigiiyo dee amdee waxaan aan isagiiba ahayn waxaan aad arkayso waan imika wa fadhida waan is aragnaa ee ruuxan waxaan arkayaa agtiisa yaqiin bay tahay oo cilmi yaqiiniya oonu iska celin karin oonu iska daafici karin shakina aanu iskelin karin hadduu ruux caadiya yahay ayuu ka faa'iidaysanaya oo ama hadalkaygan maqalkiisa oo kale aragtidan oo kale ruux kasta yaqiin bay u tahay hubaal bay u tahay ruuxna markaa imika isma diidsin karo ma odhan karo mala waxaan aad maqlaysaa wax khayaalun ama waxaan arkaysa mala wax jira maaha de way soo mareen oo way soo mareen oo niman sufastaiyo la odhanayo lahaaba xaqaaiqda ashyaaduba maba jirte waa suwar khayaal ahoo kale oo kutubtii mandiqadeennan muqararka ku ahayd marka caqiide ama tawxiid la dhiganayo dee imika waa waktigii horen sheegaya iyo taasoo cid inoo taariikhaysanaantaas ma jirte dee manhaj la raacaa jiray kutubtii muqararkeed waxaa kama mid ahayd caqiidadan lagu magacaabo annasafiya waxaa cibaaradeedii ugu horreysay ahayd xaqaa'iq alashyaai haabitatun khilaafan lisufastaiya waa cibaarada ugu bilaababa ashyaada xaqaa'iqdeeda waa niman markaa odhanaya waxaa niba malaa wax jira maha waaqacba maha waa waxaan arkaya oo kale waa wax jira sufastaiya markaa dee waa dad caadiya maha ee iskaba dhaaf ruuxii bal aan jaanib ka ahayne de waxaanu arkayo waxaanu maqlayo ina shaki kama gelayo yaqiin bay ufaa'iideynaysaa mana aha wuxuu malaynayo waa hubaal hadduu isdaa shaki iskeli oo waxaan iska daafacno dee suurtagal maaha ruux caadiya haddaba wuxuu leeyahay khabarkuna markuu dad kala duwan oo shuruudan lagaba helay uu inoogaba yimaado waxaan ka faa'iidaysanaa cilmi taas oo kale ah oo kaas laba mid ah oo ruuxu aanu shaki iska gelin karin aanu odhan karin malaa waxani ma jiro malaa waxani saa maaha malaa san been loo sheegaya arrinku maaha waayo kol hadduu tawaature cilmi noocaasa ayuu inoo faa'idaynaya waa cilmigaa yaqiinigaan marka muxuu idhi ag fainahu baa idinta le ku bedela halkaa cibaarada qorta faina waayo waa khada madbacadeed bal nuso kale san uu saxnaa maaha fainahu maaha imaka halkaa damiirkii shaniya faina waayo ficilka damaaba ku tilmaam faina inagu naqdacu waxaan yaqiininaynaa oo dee hubaal ah biwujuudi lbilaadi bilaad jiritaankeed alghaybati cana inaga fog oo inagama maqan oo inaan arag iyo walashkhaasi ashkhaas almaadiyati tagtay qablana inaga horteed wanajzimu waan jazminaynaa o bidalika ka jazman jazmin khaaliyan ka maran min ataradudi shak jaariyan soconaya oo marka xasilayaba dee mujraa jazmina ama majraa jazmina goynteedna aan jazminayno meesheed bilmushaahadaati waxaan arkayno oo macnaha waxa weya waa khabarkii mutawaatirkaah bal misaal kaleba hadduusan way inoo soo dhigteen mualifiintu imaka waxaan maqlaan idaacad ka maqlaynaan dadka ka maqlaynaa bilaad dee fara badan oo bilaada gaalada iyo meel kastaba waxaa la arkaa dee intaynan beledada aan maqalay ama dee kuwa kaba mida intaynan midna muu arag laakiin warkaa aan maqalay waa war tawaaturay waxaana jirta tawaaturka oo kale markuu heerkaa gaadho looma shardiyo ruuxu inuu muslim yahay warkaa sheegaya ama cadaala ha u shardiyo ee qolooyin haba shardiyeene bal matalan markaas magaalooyinka aan maqlayno waaweyn ama dawladaha aan maqlayno oo kale dee inay jiraan oy wax jira ay yihiin oo agteena yaqiin bay ku tahay xagguu inoogaba yimina khabarka mutawaatirka ayuu inoogaba yimi aragti iyo mushaahado inoogumu iman taasi lamid maaha bal bilaadaas oo kale magaalo yaroon shuhroobin oo bilaada kamida ama beled yaroo dee jazaairta muxiiaadkan ku baahsanen agteena kuma shuhroobin oo kale oynu warkeeda maqalay warkaas iyo warkan isku mid maaha kan waan hubnaa waan yaqiinina ninka imika yidhaaho magaalooyinka n sida dee washington oo kale ama london oo kale mama jirto oo dafiro dee maan arag oo kale waa ruux waalanun buu noqonaya taas oo kale laakiin jaziyaro yaroo naa-iyo oo meel kuma sugan muxiiaadkaas oo kale oo warkaynu kaba helay kolkol dheertay inuu naadir yahay hadduu ruuxu yidhaaho may anigu taa ma hubo oo kale waa garti oo kale waayo war tawaaturay maaha haddaba in warkan mutawaatirkii wuxuu keenayaa markuu khabarku saa yahay yaqiintaas aanu ruuxu isdiidsiin karin ayuu keenayaayo dee waa umuuraha xadiidkii mutawaatirkana waatu inoo faa'iideynaya taasba alaxaadi axaadi laba daqiiqo waayo in yar baan kaga daraya waa mutawaatirka cagsi waa kii dee muqaabilkiisa aha waan soo aragnay laba daqiiqaan haystaa baa ihi in yara markaa tacriifyadaan horeysin sacasharku balun wuxuun usii kala socdee tacriifu khabar lwaaxidna way yidhaahaan alaaxaad ama kabar akhbaar alaaxaadna waa la yidhaha waa islaama midune wa huwa khabar lwaaxid ama alaaxaad waaxidkuna markaa mid keliya ma tilmaamaya waa wixi aan mutawaatir ahayne maa kii weeye faqada waayey shardan shardi waayey iyo faaksara wax ka badan oo min shuruudi mutawatiri saabiqa shuruudda mutawaatirkae waxa weeyaan aan soo marnay waa shuruuddii eg afartii haddaad kuma noqoto ruwaadiisu inay badan yihin xadiidka nin iyo laba iyo ama warkii nin iyo laba iyo saddex iyo afar iyo sheegayaan dadkii badnaa ee caadadu ay mustaxiil ka dhigaysa been isku waafaqaan ma aha kaasi mutawaatir maaha haddii mar uun dabaqaadkii ay yaraadaan oo kale iyagoo mar badnaa ay haddana mar hoos u dhacaanna mutawaatir ma noqonaya adigu balkii shardi shuruudda kamida laga waayey ayaa akhbaar axaad la yidhaha aladi tufiiduhu kay faa'iideynayso may halkani waxay u yarbahan tahay hadal casharka inoogu jecla axad allah subxana watacala aclam daqiiqad kama hadli kale subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk